ducada salaada kadib marka la salaamo naqsado kadib ducooyinkii soo arooray waxaa kamid ah waxaad odhanaysaa marka koowaad astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah saddex jeer ayaad akrinaysaa eebow ii dembi dhaaf eebow ii dembi dhaaf eebow ii dembi dhaaf allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta yaa da ljalaali waalikraam eebow adigaa ceeb oo dhan ka nabad galay nabaduna xaggaaga ayay ka timaadaa waanad barako badan tahay ilaaha weynaanta iyo karaamada oo dhan iskala how waxaad kaloo akrinaysaa raacadan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro aan ilaahay ahayn waana keligii eebe cidna lama wadaagto xukunka mulkiga iyo mahad oo dhanna isaga ayay u sugnaatay wax kastana eebba wuu awoodaa allaahuma laa maanica lima actayta ilaahayow cid diidi karaysaa ma jirto waxaad bixiso walaa muctiya lima manacta cid diidi karaysaa ma jirto waxaad bixisay walaa muctiya lima manacta waxaad diidayna cidima bixin karayso walaa yanfacu da ljaddi minka ljaddi waxna ma taro qofka maalka leh ee maalka u saaxiibka ahi xoolihiisu waxba uma taraan subxaan allah haddana waxaad akrinaysaa tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo takbiirtii oo subxaan allah ilaahay baa xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka nasahan waxaad dhahaysaa saddex iyo soddon jeer alxamdu lilah ilaahay baa mahad ay u sugnaatay waxaa la akrinayaa saddex iyo soddon jeer allahu akbar ilaahay baa weyn iyadana waxaa la akrinaya saddex iyo soddon jeer marka waxay isku noqonaysaa sagaal iyo sagaashan waxaad boqol kaga dhigaysaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir ilaaha xaq lagu caabudaa ma jiro aan ilaahay ahayn waana keligii eebba cidna lama wadaagto xukunka mulkiga iyo mahad oo dhanna isaga ayay u sugnaatay wax kastana eebba wuu awoodaa waxaa kaloo la la akhrinayaa saddexda suuradood ee qur-aanka kariimka ah ugu dambeeya waa suurat alikhlaas suuradda boqol iyo labayo tobnaad iyo suuratu alfalaq suuradda boqol iyo saddexiyo tobnaad iyo suuratu nnaas suuradda boqol iyo afar iyo tobnaad bismi illaahi araxmaani araxiim waxaan ku bilaabaynaa magaca eebe ee naxariista naxariista guud iyo naxariista gaarka ah qul huwa allahu axad waxaad dhahdaa nebiyow eebba waa keli wehelna maleh allahu samad eebba waa sayid deeqtoon lam yalid walam yuulad eebba wax ma dhalin isna lama dhalin walam yakun lahu kufwan axad wax la mid ahina ma jiraan eebbe waa suuradda boqol iyo labiyo tobnaad ee ikhlaas sidoo kale suuradda boqol iyo saddexiyo tobnaad ee falaq bismi illaahi araxmaani araxiim waxaan ku bilaabaynaa magaca eebbe ee naxariista naxariista guud iyo naxariista gaarka ah qul acuudu birabbi lfalaq waxaad dhahdaa nebiyow waxaan ka magan galay eebbaha subaxa abuuray min shari maa khalaq wixii shar leh sharkiisa wa min shari khaasiqin idaa waqab iyo habeenka sharkiisa markuu madoobaado wa min shari nafataati fi lcuqad iyo sharka sixirowga wax ku tufa guntumaha wa min shari xaasidin idaa xasad iyo sharka xaasidka wax xasada suuradda boqol iyo afar iyo tobnaad ee suuratu nnaas bismi illaahi araxmaani araxiim waxaan ku bilaabayaa magaca eebbe ee naxariista naxariista guud iyo naxariista gaarka ah qul acuudu birabbi nnaas waxaad dhahdaa nebiyow waxaan ka magan galay eebbaha dadka barbaariyey maliki nnaas boqorka dadka ilaahi nnaas ilaaha dadka min shari lwaswaasi alkhannaas sharka iyo xumaanta waswaasiyaha qarsoon alladii yuwaswisu fii suduuri nnaas kaas oo waswaasiya qulubta dadka min aljinnati waannaas kuwaas oo ah jinni iyo insi intaaba eebba waan ka magan galay marka saddexdaas suuradood waxaa la akrinayaa salaad kasta laakiin salaada maqrib iyo salaada subax min saddex jeer ayaa la akrinaya sidoo kale waxaa la akrinayaa aayatulkursiga allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صلاة كستا إيه كدب آية الآخرين أيدنا آية الكرسي ده الله لا إله إلا هو الحي القيوم eebbe xaq lagu caabudaa ma jiro aan ilaahay ahayni eebbena waa noole wuu nool yahay khalqiguna waa maamula khalqigiisa eebbe ma qabato lulo iyo hurda toonna midna ma qabato wuxuuna iska leeyahay waxaa samooyinka ku sugan iyo dhulka waa kuma kan shafeeciya agtiisa eebbe idankiisa mooye wuxuu og yahay eebbe waxa dadka hortooda ah iyo waxa ka dambeeya mana koobaan wax cilmigiisa ah wuxuu eebba doona mooye wuuna u waasac noqday kursigiisu samaawaadka iyo dhulka mana culaysiiyo ilaalintiisu oo eebbe ma dhibto ilaalinta koonka iyo makhluuqaadkiisu ma mana culaysiyo ilaalinteedu eebbe waa mid sarreeya oo weyn marka aayatul kursidana iyadana waa la akhrinayaa caqiba kula salee salaad kasta kadib wallahu aclam